بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها waxaan ku soo dhex jirnay inna iyo akhawaadkeeda halkan wuxuu uga hadlaa haddii la takhfiifiyo inna iyo akhawaadkooda maxaa dhaca wuxuu ka bilaabay inna inna waxay ka kooban tahay saddex xaraf waa hulaahiya hamso iyo laba nuun waxaa dhici karta in la takhfiifiyo oo laga dhigo laba xaraf oo marka ay noqoto sunaa'iya labada xaraf waa hamso iyo labada nuun midda hore oo saakinada ah marka waxaa leeyahay in waa mukhafafatu mukhafafatun min inna innadii ayaa laga soo fududeeyey haddii marka sidaa la yidhaahdo laba wejiba way ku bannaan yihiin marka la fiiriyo icmaalka iyo ihmaalka in la camal siiyo oo la yidhaahdo in zaydan qaa'imun iyo in la ihmaaliyo oo la yidhaahdo in zaydun qaa'imun labaduba way furan yihiin laakiin haddii la ihmaaliyo way noo imaan doontaaye khabarkeeda waa in laam la geliyo oo la yidhaahdo in zaydun la qaa'imun khabarkeeda laam in la geliyo waajib bay noqonaa marka wuuna noo sheegi doona haddii ilaa yidhaahdo wa tukhafafu waa la fududeeyaa inna almaksuuratu innadii hamsadeeda la kasriyey almaksuura ay maksuurat alhamsa innadii hamsadeeda la kasriyey waa la fududeeyaaho in baa la yidhaahdaa fayakhuru markaas waxaa badan ihmaaluhaa in la ihmaaliyo oo aan la camal siinin ihmaaluhaa muxuu la jeedaa waxa ka dambeeya in laga dhigo mubtada iyo khabar oo markaa aysan camal falin ayaa badan oo waxay ka badan tahay inay camal fasho tusaale ahaan in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafid in kullu nafsin naf kasta lamaa calayhaa ay la calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun xaafid baa ahaaday intan waa mukhafafa min athaqiila waana la ihmaaliyey oo maanta camal fali maydo kullu waa mubtada nafsinna waa mudaafun ilayhi lamaa ay la calayhaa laamtaas waa laamu libtidaa calayhaana waa jaaru majruur oo khabar muqadam ah xaafiduna waa mubtada mu'ahar ah waljumlatu min almubtada athaani wa khabarihi fii maxalli rafcin khabaru lmubtada alwal oo ahaa kullu ma camal falin soo uma jeedid wixii ka dambeeyey maxay noqdeen mubtada iyo khabar bay noqdeen haddii la ihmaaliyo waxaan dhahnay khabarkeeda waa inay gasho maxay laam laamtiina waa gasho waa ujeedaa in kullu nafsin ay kullun inta marka haddii la takhfiifiyo oona la ihmaaliyo waxaa la yidhaahdaa waa zaa'ido waxay ka dhiganta iyadoo la yidhi kullu nafsin calayhaa xaafid in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafid lamaa dhihimaysida lamaa bitakfiifi almiim miimtana waa fududaynaya oo shidimaysid lamaa ay la calayhaa xaafid wayaqilu waxaa yar icmaaluhaa in la camal siiyana way yar tahay in la camal siiyana way dhici kartaa laakiin ma badna haddii la camal siiyo markaas uma baahna khabarkeeda inuu laam galo naxwi tusaale ahaan wa in kullan lamaa wa in kullan lamaa layuwafiyannahum rabbuka acmaalahum wa in kullan mid kasta lamaa ay la jamcun waa koox koox kasta oo ayaga ka mid ah waa qolo layuwafiyannahum rabbuka rabbigaa ilaah baan ku dhaartay wuu u oofin doonaa acmaalahum acmaashoodii wuu ka jaasayn doonaa oo waa lasoo hordhigi doonaa wixii adduunyada ay ku kasbadeen intaani waa mukhafafa min athaqiila laakiin way camal fashay maanta kullanna waa isimkeedii wansuuba calaamatu nasbihi alfatxa lamaa allaamu laamu libtidaa laamtaasna waa laamu libtidaa waxaan hore u soo sheegnay innada khabarkeeda in laamu libtidaa ama laamu taqwiya inay geli karto laakiin bishardi waa inuu dambeeya khabarka soo may ahayn hadda waa sidii markaa oo waxay la mid tahay inna rabbaka la sariicu lciqaab bay la mid tahay khabarkiibay marka laamtaani ay gashay kullanna waa isimkii lamaa allaamu laamu libtidaa maadaasna waa khabarkeedii waa nakiro oo waa khabarkii intan lamaa ay la jamcun iyadoo layriga ka dhigan tahay waana khabarkeedii jumladan layuwafiyannahum rabbuka oo ficilka iyo faacilka ka kooban ya mawsuulna waa laga dhigi karaa iyadana mawsuul in laga dhigana waa dhici kartaa nakiro in laga dhigana waa dhici kartaa jumladan layuwafiyannahum rabbuka acmaalahum jumladaas waa jawaabu lqasam oo qasamku aaway wallaah ilaah baan ku dhaartay layuwafiyannahum waa jawaabu lqasam haddii maadan laga dhigo mawsuul ismi ah layuwafiyannahum jawaabulqasamkaas iyo ficlulqasamka oo isla socdabaa waxay noqonayaan silatulmawsuul wa jumlata alqasami wa jawaabihi silatu lmawsuuli laa maxalla laha min alicraab waa haddii laga dhigo maadaan mawsuulo laga dhiga waaye haddii aan laga dhigina nakiro laga dhigana wa jumlata alqasami wa jawaabuhaa fii maxalli rafcin nactun limaa maadaan nakiro soo kama inaan dhigin naasaa laga dhiga haddaba wain kulan lamaa layuwafiyannahum rabbuka acmaalahum fii qiraa'ati man qolo qiraa'adood ayaana lagu fududeeyey khafafa fududeeyey inna fududeeyey oo yidhi in walammaa lamaana fududeeyey oo yidhi lamaa fil aayatayni labada aayadood labada aayadood muxuu la jeedaa aayaddii hore oo ahayd in kullu nafsin lamaa calayha iyo middaan oo ah wain kullan lamaa layuwafiyannahum rabbuka acmaalahum labadaas aayadood bitakfiifi in walamaa waxaa ku jirta in oo la icmaalsiiyey iyo in oo la ihmaaliyey labadaba wa talzamu laamu laamu libtidaa waa waajib fii khabarihaa inta khabarkeeda ayuu waajib ku yahay idaa uhmilat haddii la ihmaaliyo wuxuu leeyahay in mukhafafa min athaqiila haddii la icmaaliyo oo la yidhaahdo in zaydan qaa'imun khabarkeeda in laam la geliyo uma baahna markaas haddii laakiin la ihmaaliyo oo la yidhaahdo in zaydun qaa'imun khabarka waa in laam la geliyo waana waajib oo la yidhaahdo in zaydun la qaa'im mana laga tegi karo laamtaas haddii macnaha uusan daahirin macnaha hadduu daahiro laakiin waa laga tegi karaa sababta loo leeyahay khabarkeeda laamaa ku waajiba maxay tahay waxaa la kala saaraa intan mukhafafa min athaqiila ah oo macnaheedu isbaat uu yahay iyo intii naafiyada ahayd oo aan ku soo maraynay alxuruuf almushabbaha bilays aan ku soo maraynay labadoodaa la kala saaraa middaasna nafyi bay ahayd alxuruufu almushabbahatu bilaysa insoo ka mid ma ahayn carabta oo dhan ma icmaal sii jireen mise qolo yaro carabta ka mid ayaa camal sii jirtay yaa reer caaliya keliya camal sii jiray oo waxay dhihi jireen maxay maxay dhihi jireen in axadun khayran min axadin ilaa bilcaafiya ayay keliya dhihi jireen laakiin carabta intooda kale maxay leeyihiin in axadun khayrun min axadin ilaa bilcaafiya carabta agarkeedu intaas camal sii maayaan oo maxay leeyihiin tusaale ahaan in zaydun qaa'imun bay leeyihiin haddaba in zaydun qaa'imun macnihiisu waa nafyi oo waxay ka dhigantay adoo yidhi maa zaydun qaa'imun intaan mukhafafa min athaqiila haddii la ihmaaliyana in zaydun qaa'imun waxay ka dhiganta adoo yidhi zaydun qaa'imun midna waa nafyi oo waa midii ku jirtay alxuruuf almushabahatu bilaysa oo reer caliya camal sii jireen midna waa ihbaat oo waa intii mukhafafa min athaqiil ahayd oo la ihmaaliyay labadooda marka see loo kala saara in zaydun qaa'imun macnihiisu ma wuxuu yahay zayd wuu taagan yahay mise macnihiisu wuxuu yahay zayd ma taagna see lagu kala fahmaa si loo kala fahmo inta mukhafafa min athaqiila khabarkeeda laamaa la gelinaa waa in la yidhahda markaas in zaydun la qaa'im macnihii marka waa ihbaat haddii laam aan la gelinna waa nafyi mafhuum soo maha markaas haddaba in mukhafafa min athaqiila oo la ihmaaliyey khabarkeeda waa in laam la geliyo ilaa in macnaha la fahmaa maahane oo ihbaat loola jeedee haddii aan laam la gelin macnaheedu wuxuu yahay waa midii naafiyada ahayd وتلزم اللام لام با لازمه في خبرها انت مخففه من الثقيل خبر كذا لام با لازمه اذا اهمل تديل اهمالي عن العمل سينين لكن بشرط انه صن معنوه ظاهر اما معناه دو ظاهر خبر كذا ايه لام لجلد مايو واذا خففت ان انها دي لفظ ذايو almaftuuxatu ee hamsadeeda ay fatxisnayd baqiya icmaaluhaa icmaalkeedu wuu baaqi noqdaa hadda waxaan soo marnay in almaksuura alhamsa icmaalkana waa ku bannaan yahay ihmaalkana waa ku bannaan yahay hadda maxaan gelaynaa anti almaftuuxati alhamsa wuxuu leeyahay baqiya icmaaluhaa in la camal siiyo waddo aan ahayn ma furna ayada waa in la camal siiyo idan maa yajuusu ihmaaluhaa walaakin hase ahaatee yajibu waxaa waajib ah an yakuuna smuhaa isimkeedu damiira sha'ni isimkeedu waa inuu damiiru sha'ni noqdo waa kow wa an yakuuna damiiru sha'nigaasi maxduufan waa inuu maxduuf yahay damiiru shaanigaas hadan waa inuu maxduuf yahay waa labo wayajibu waxaa waajiba an yakuuna khabaruha khabarkeedu jumlatan inuu jumlo noqdo waa shardiga saddexaad anta hamsadeedu ay fatxisan tahay in la camal siiyo waa waajib laakiin waxaa laga maarmaan isimkeedu inuu damiiru shaani noqdo haddana inuu xadfan yahay khabarkana waa inuu jumlo noqdo oo uusan noqon mufrad tusaale ahaan calima an sayakuunu ilaahay wuxuu ogaaday an sayakuunu minkum mardaa kuwa jiran inay idinka mid noqon doonaan antaani waa mukhafafa min athaqiila waa la camal siinaa isimkeedii aawa isimkeedii waa damiiru sha'ni oo maxduufa taqdiiruhu anhu calima an sayakuunu ay anhu sha'niye haadaasna waa damiiru sha'nigiiya la soco wuuna xadfan yahay annaga hadda soo qadarnay haddaba haadaasoo damiiru sha'niga ah isimkeedaan ka dhignay soo ma aha sayakuunu minkum mardaa oo ka kooban kaana iyo isimkeeda iyo khabarkeeda haddaan naaqiso ka dhigno ama ka kooban kaana iyo faacilkeeda haddii taamo aan ka dhigno jumladaas ama naaqiso ka dhige ama taamo ka dhige jumladaas ficilka iyo faacilka ka kooban ama ka kooban kaana iyo isimkeeda iyo khabarkeeda fii maxalli rafcin khabaru an almukhafafa almaftuuxa alhamsa khabarkeeda isagoo jumlo ma noqon khabarkeeda jumlo noqday waidaa khufifat kaanna kaanna haddii la fududeeyo waidaa khufifat kaanna kaanna haddii la fududeeyo baqiya icmaaluhaa icmaalkeeda camalsiinteedu wuu baaqi noqdaa wujuuban kaanna waxay la mid tahay anna ilaan waxaan dhahnay kaanna waxay ka kooban tahay kaaftii oo ahayd xarfu tashbiihi iyo anna marka waa annadii laftigeedii oo kaaf lagu daray anna sida loo camal siiyo ayaa kaanna iyadana loo camal siinaa wayajuusu xadfu smihaa wa dikru laakiin waxay kaga duwan tahay isimkeeda anna in la xadfo waajib uu ahaa damiir shani inuu noqdona waajib u aha tan laakiin saas ma aha damiir shani inuu noqdo waajib ma aha sidoo kalena in la xadfo waajib ma aha bal yajuusu xadfuhu wa dikruhu sheegitaankiisa xadfitaankiisa labadaba waa bannaan yihiin wayajuusu xadfu ismiha isimkeeda in la xadfana waa bannaan yahi wadikruhu sheegitaankiisa ka qowlihi kaan dabyatun tactuu ilaa waariqi salami kaan dabyatun kaanhaa gabadhaasi waxay shabbahdaa dabyatun deero waxay shabbahdaa cawlo kaanhaa dabyatun waa iyadoo cawlo ah tactuu oo laacee ilaa waariqi salami geedka salam la yidhaahdo oo caleemo leh salamkaasoo caleemo leh oo doog leh ayadoo lugaha ku taaganahay la mid taha ayuu leeyahay tactuu waa mudaaricii cataa inta badan actaa waa la yaqaana oo rubaaci ah laakiin hulaasigiisa dadka dhegahooda kuma badna hulaasigu marka waa cataa yactuu tactuu waa iyada laftigeedii meeshaas maxaa kaaga muuqata inay la mid tahay kaza yaqzu oo ay tahay muctalu laami bilwaaw marka acطaa alifteedu asalkeeda xagee ka timid waaw waxay u eg tahay uu leeyahay dabye ayay u eg tahay tactu oo laaca ilaa waariqi salami kaantaani mukhafafa min athaqiila soo ma aha isimkeedii aaway isimkeedii waa xadfan yahay kaanhaa dabyatunna waa maxay waa khabarkeedii tactuu ilaa waariqi salmi jumladaas tactuu oo min alficli walfaacili ahna fii maxalli rafcin nactun lidabya dabyadaas bay nactu tahay waidaa khufifat laakinna laakinna haddii la fududeeyo wajaba ihmaaluhaa in la ihmaaliyo waa waajiba waidaa khufifat laakinna laakinna haddii la fududeeyo wajaba ihmaaluhaa in la ihmaaliyo waa waajib inna waa soo sheegnay annana waa soo sheegnay waxa kale oo aan soo sheegnay kaanna waxa kaloon qaadanaynaa laakinna wuxuu leeyahay in la ihmaaliyo waa lagama maarmaan ma camal falayso laakin zaydun qaa'imun bas laakin zaydan qaa'imun maya in la camal siiyo lama ogola waxaa laga soo wariyey akhfash iyo yuunus labadoodaba inay dhaheen camal siinteedu way bannaantahay waa la camal sii karaa haddaba inna iyo akhawaadkoodii maxaa nooga soo haray afaraan qaadannay soo ma aha imisaa nooga soo hartay laba oo ah leyto iyo leyto awaleyba mukhafafa iska ahayd maba shidnayn ayadu lacalla iyadu waa shidan tahay laakiin lama takfiifiya ayada afartaas kalena in la takfiifiyana waa dhici kartaa in la tadqiiliyo ama la tashdiidiyana way dhici kartaa axkaamtoodiina waa intaan soo marnay wallahu aclam halkaa iska jooga